habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiin aanu kuwooda ugu waaweyn taliska militariga somalilan uu war ka soo saaray dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool wuxuu ka dhashay kulankii baarlamaanka soomaaliya kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay diideen in la baaro talada golaha aqalka sare ee soomaaliya oo dood adag ka yeeshay sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman xilli uu maanta mar kale horgeeyay wasiirka maaliyadda soomaaliya gumiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ka qaybgalay shirka midowda baarlamaanada carabta doorashada kursiga hoob siddeetan iyo lix oo horey muran u hareeyey oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho puntland uu war ka soo saartay xiisadda magaalada laascaanood iyo dagaalada weli ka socanayo magaaladaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon in ka badan sagaashan iyo saddex milyan oo nanjeriyaan ah oo isku diiwaan geliyay codbixinta doorashada madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyo xubnaha labada aqal ee golaha shacabka waddanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad februari sanadka laba kun saddexiyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ah ayaa idiin waramaya u diyaar garooba ah warkii oo dhan haddii aan ku biloawno taliska militariga somalilan ayaa war ka soo saaray dagaal qaraar oo maanta magaalada laascanood ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka taliska ciidanka militariga somalilan oo warfideenada la hadlay maanta ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalo qaraar oo maalintii kow iyo labaatanaad ku dhex marayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkaasi oo maanta mar kale ciidamada somalilan lasoo warinayo in laga qabsaday deegaano oo ay ku sugnaayeen gaar ahaan saldhigyada guutada toddobaad ee ciidamada somalilan taliyaha guud ee ciidanka somalilan warfideenada la hadlay ayaa waxa uu sheegay in weerar ay kusoo qaadeen taliska guutada toddobaad ee ciidamada somalilan maleeshiya argagixisaha iyo ciidamadayo ciidamada puntland oo iskaashanaya siduu hadalka u dhigay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa ayuu ku sheegay in ay iska caabiyeen kooxahan weerarka kusoo qaaday islamarkaasina ay ku guuleysteen inay ka qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal oo ay wateen kooxda maleeshiyada weerarka soo qaaday siduu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka militariga somalilan nuux taani oo warfideenada la hadlay
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo saddex iyo labaatan waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka ka bilaabmay laascaanood dagaalkaasoo sidaynu ogeyn ama miidiyaha maxay ahade hore u sheegay ay sheegeen inay weerari doonaan ciidanka ka dagaalamaya laascanood ee isugu jira sidaannu horeba u sheegnay maleeshiyada reer laascanood oo ay al-shabaab dabada ka riixayso inay weerari doonaan qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee uu taliyaha ka yahay sarreeye guuto mahad cambaashi ballantaa ay hore u qaadeen oo ay rumeeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar bay ku soo qaadeen qaybta toddobaad weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistan u leh awoodu leh inuu isdifaaco wuu iska difaacay si wanaagsan baanu isaga difaacay jabkaa inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weeraraan ay jabaanna wax caado u ahaa oy horeba u samayn jireen weeye ciidanka qarankuna inuu isdifaaco awood buu leeyahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan marna weerar ma qaadin cidna muu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dawladdu ku amartay in la samayn doono xabad joojin xabad joojintaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ku joogay iyagaa jebiyey weerar bay soo qaadeen saaka weerarkaa ay soo qaadeenna way ku jabeen ciidanka qarankuna wuu isdifaacayaa mar walba dagaalkaa waxaannu u aragnaa sidaannu horeba u sheegnay inay siyaasado kale dabada ka riixayaan oo al-shabaab dabada ka riixayso sidaannu horeba u sheegnay puntland kama madhna ciidankeedii baa jooga ka tirsanaa puntland oo la wada garanayo oo haddii caddayn loo baahdo aanu hayno caddayntiisii oo maxayde ka mida dagaalka oo ku jira dagaalkaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuu isxakamaynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan
waxa uu ahaa afhayeenka howlgallada ciidamada somalilan oo maanta warbaahinta la hadlay islamarkaasina ka warbixinaya dagaalada magaalada laascanood ka dhacay dhinaca kaleeto xoogaga kasoo horjeeda somalilan ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay la wareegeen saldhiggii guutada toddobaad ee ciidamada somalilan magaalada laascanood duleedkeeda ay ku lahaayeen halkaasoo ay sheegeen inay haatan gacanta si buuxday ula wareegeen waxaa warbaahinta bulshada lagu baahiyey sawiro iyo muuqaalo muujinaya ciidamada deegaanka oo gacanta ku dhigay saldhigga ciidamada somalilan guutada toddobaad ay ku lahayeen dhinaca galbeed ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kaleetana buuq ayaa ka dhashay kulankii golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada ah baarlamaanku ay diideen maanta in la baaro xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah oo ay maanta ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka ayaa lasoo warinayaa in maanta kulanka u hareeyay buuq kadib markii kulankan kulankii ka horeeyay ay mudanayaasha golaha shacabka hore u yeesheen uu hareeyey ama uu u baaqday sabab la xiriirta in qaar ka mid a xildhibaanada loo soo jeediyey inay maraan habraac baaris ah kadib markii lasoo sheegay in ay in la hayo xog ah suuragalnimada qarax xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a mudanayaashu markaasi golaha shacabku uu ka dhici karo taasi oo hay-adaha amnigu degniinteedu ay la wadaageen mudanayaasha golaha shacabka hase yeeshee qaar ka mid a haweenka ku jiro baarlamaanka ayaa si weyn kaga dhidhiyaarinka iyagoo kasoo horjeestay in boorsooyinkooda la baaro inta kulanka baarlamaanka aanan la gelin qaar ka mid a xildhibaanadoo hadlana maanta waxay yidhahdeen
horta mid waxa waaye isweydiinta rabto haddii ay jirto qof la tuhunsan yahay laba bilood ka badana baarlamaanka maalin kasta waxaa loo fasaxa qofka la tuhunsan yahay qofka la tuhunsan yahay oo xildhibaanka ah annagana yaa noola qarinin ummadda kalena yaa loo qarinin horta hala sheego guddoonku ha sheegaan qofka la tuhunsan yahay oo laga shakisan yahay hala sheego si loo ogaado qof kasta isaga ogaato haddii ay sheekadu tahayna waa la sheegi jiray oo soomaaliya la rabo in iyadoo la dhahayo tuunaa jiro ummadda ay aakhiro aadaanna wax kale waayo tan kale amnigan oo laga sheegayo aniga saag saddex saaci baraan gurigay kasoo tagay shan saacaan baarlamaanka imaaday askari ma wadanin anii labo anii xildhibaan kala ahayn waxaa laigaga bilaabay celi suuqa beerta ilaa waxaa lai celihayay ceelgaabta meel kasta askariyaa taagan war xildhibaanaan nahay markaan dhahno xildhibaankaaga maahana baxow leeyahay muddo markaan taagnayn kabacdiaa soo gudbaynaa waxaa imaahaa buruuf cabdibilo ka horeeya oo ciidan saaran yahay waa lasoo gudbihaa war buruuftaan yaa fiiriya waxa saaran ma qaraxi la diida ayaa saaran ma bini aadanaa saaran waa in loo baari la'yahay barabanaanka meesha uu ka jiro in la aada lama rabo waxaa la rabaa in xildhibaan lagu meeraysto xildhibaan barabanaanka ma jiro xildhibaan qof keligiisoo shacab hoo socda waayo barabanaanka meeshuu ka jiro nimanka barabanaanka wada oo lasoo qabto maxkamadaha la saara ay sheegaan
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo kulankii maanta shir guddoominaya ayaa raaligelin ka bixiyey baaritaanka mudanayaasha golaha shacabka ka hor inta aanu bilaaban kulankii golaha shacabka maanta ay mareen
kulankeena noogu dambeeyey arrimo amniga u baaqday xildhibaanadu ay ka warqabaan annaga hadda guddoonkanah waxaa mas-uul ka nahay amniga xildhibaanada haddii maalintaas hay-adaha amniga ay noo sheegaan waxbaa jiray dhahaan inaan qaadanno waaye maxaa yeelay ma ogolaanayno in xildhibaan ama qof howlwadeena ay wax ka soo gaarto shaqadiisa asoo ku jira marka kulankaas saasuu u baaqday xildhibaanada dhammaan wayna la fahmeen laakiin maanta kulankeena wuu noo qabsoomay arrinta maanta dhacday wax annaga aan ogeyn ma lahan waxaan ka bixinaynaa raaligelin ka guddoon ahaan anoo magaca guddoon ku hadlaayo ahna hadda si ayaa guddoomiyaha shirka jeergaraynayo raaligelinaan ka bixinaynaa gabdhaha in waxaas maanta lagula kaca ma ahayn xitaa xildhibaanada ragga waa lagu sameeyey oo boorsooyinkooda kombyuutarada waa la baaray sidaan ka warqabo
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya abshirow ayuu ahaa geesta kaleetana sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeeshay sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman xilli uu maanta mar kale horgeeyay wasiirka maaliyadda soomaaliya nasaaca cabdiqaadir ayaa soo jeedinaysa
cali shacbaan ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare iyo sidoo kale cabdulaahi cali xirsi timcadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ayaa maanta shir guddoomiyey kala fadhiga labaad kulankiisii lix iyo tobanaad ee golaha aqalka sare laba ajenda ayaa maanta horyaalay golaha aqalka sare waxaana ajendaha koowaad uu ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa iyo sidoo kale akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman senatarada golaha aqalka sare ayaa ugu horeyntii dood adag maanta waxay ka yeesheen sharciga cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman oo marayay akhrintiisii labaad waxaana inta badan senatarada ay soo jeediyeen in maalmo dheeraada la siiyo si sharcigaasi ay si fiican ugu soo akhristaan intaasi kadib qaar ka mid a senatarada ayaa si weyn uga hadlay sharcigaasi waxaan sakan garaynayaa in dib lanoogu dhigo because waxaway doodaha aan soo qorannay oo dhan iyo waxyaabaha hadda aan qabno oo aan kasoo doodnay oo nuqulkii koobaad halkan lagu qaybiyey waxaan aada ugu ammaanaynaa guddiga maaliyadda inay runtii effort geliyeen waqti geliyeen bulshadana u bandhigeen marka commentiyada aan qabno iyo kuwooda way isu egyihiin meeshay noqon lahaayeen wax isu eg oo redundant ah waqti badanna aan ku qaadan lahayn in mataqaanaa afartan iyo sideedda saacadood oo uu noo ogol yahay ama haddii ka badan ay cid kale qaadanayso laakiin anigu shakhsiyan waxaan rumaysana xilligan aan joogno iyo marxaladan ku suganna xeerkan inaanu muhiimba noo ah waa xeer muhiim ah marka loo eego argagixisada iyo maaliyadda iyo sida u socota laakiin haddana marka la eego waddanku ma gaaray xilli sharcigu sarreeyo waddanka ma ka jirtaa sinaan waddanka ma ka jirtaa cadaalad waddanka ma ka jirtaa mataqaanaa qabyaaladii iyo isriixii ma ka dhammaadeen waa maya daraad arrimo uu xaqu leeyahay baa sanatar inaga mid halkan kaga hadla beel dhan baa haddana usoo jawaabta waxyaalahaas waxayna tusayaan inaynaan bislayn marka sababta sharcigan loo saarayna haddii kulligeena waa wada ognahay caalamka argagaxiso caalamiyaa jirta dhaqaalo raadinaysa dhaqaalahaasna ku burburinayso dowladaha iyo ummadaha dhaqaalahaas in la dabagalo oo la xayirana ayadana waa arrin meesha ku jirto maadaama oo dhibaato weyn ee dhaqaalahaas u keenaya ummadaha jira iyo dowladaha marka anagu golihii haddaan nahay labadaas inaan balansi garaynaa la rabaa muwaadinkii xuquuqdiisa meel ah iyo dhinaca kale oo argagixisadii in maaliyaddaas ay ku baabi'in lahaayeen dadkii la heli sharciga markaan fiiriyey yani lasoo qoray hordhaac meeshay ku qoran tahay noqolkii ugu horreeyey dabcan maanta waxbaana noo qiibiyey waa isku soo fiirin doonaa haddii oo laisku raaco shuruucda kale noo yaallo hordhaacan kuma yaallo wuxuu ku bilaawdaa eribixin fiiriya shuruucda dhan laakiin meeshaan hordhaaca la keeno sharciga uu sameyno waa loo baahan yahay sharcigan wuxuu ka koobnaa lix iyo toban qodob intaan arkay kow iyo toban ka mid a ayaa wax laga bedel lagu sameeyey yacni shan keliya ka haray inta kale wax ka bedel baa lagu sameeyey waxaana la rabaa in lagu dhaqo guud ahaan soomaaliya raas casayr ilaa raas kamboni ilaa lawyacaddo inta u dhaxaysa oo aan inteenaani matelayno sidaa daraaddeed waxaan xoojinayaa in aan doodiisu maanta ku dhammaan karin ee dib loo dhigo wakhti dheer la siiyo
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyaha iyaga nasiixa cabduqaadir guud ahaan warkii habeendood caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegaysataay waa nageynta cidduu wararka iyagu ay sigaana waxay dib kaga barbaaran karaan baraheena internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalxel